ma walaalaha soosaaliyeed aad baan uga xumahay badnaaye wadaankii maka mukarama lagu duqeeyey oo aanan garanayn sababta ujeedada lagala aaba anigu yuusuf barberi waa reer nin fiican buu ahaa aniga waxay igu horreysay two thousand three two thousand three markii in bagaasi la joogay dadkii shirkii in bagaasi yimi ayuu ahaa markii la yimi baydhaba ee dambe ee dadka sabiilada la dooranayay ee sabiiladii cusba asalkaa la dilay markaasa ayaa loo diray jineefo laba kun iyo siya laba kun iyo sideedii ayaa lagu tegay jineefo oo shirkii shaqaalaha adduunka ee ururada shaqaalaha ay ku lahaayeen jineefo two thousand eigtkii ugu tegay markaasaa iigu dambeysay runtii aragtidiisa maqalkiisa mooyaane laakiin waaa inuu shaqooyin ka qabtay intuujogo xagga human rightska iyo safaaradda ma yidhaahee mishanka ay soomaalidu ku leedahay muxuu ahaa united nationka saas waayuu joogay kii buu imika ka yimi oo halkan ugu yimi kollay dee shaqo caydiid marka xaqiiqada laga hadlo ma ahan dhacdadii ugu horeysay tan hotel maka al mukarama waxaad la socotaa waxaa la galay madaxtooyada ee dhowr jeer maxkamadda sare oo adiga guddoomiyaha aad ka tahay ayaa lagugu soo galay adigoo fadhiya waxaad la socotaa xerada xalanaa la galay meelo fara badan oo aan tirsiimo lahayn marka maxaa ugu wacan taagdaradan iyo fashilkan dhanka ammaanka idinka haystaa ee sababaya in xitaa mar qura aad weeraradaasi iska difaaci weysaan wallahi dibad isku dayay intaa laga hortagee ilo dagaalka goriila la yidhaa goriila la yidhaho ku dhufuu ka dhaqaaqay gaarmada ah wakti buu qaataa haddii wakti buu qaataa sida loo loo baabiyo ama looga adkaado ama loo loo tiltira way adag tahay waayo wax gaadmo oo ku dhufoo ka dhaqaan laguu sheegi maayo waktiga lagu tuhumayo cidda lagu tuhumayo laguu sheegi maayo cidda wax loo geysa dadka wax geysanaya dadkay ku dhex jiraan marka waxba waxba taa sida waxba sidaad moodaysa loogama intaa waa kagaashaanaya dagaalka in la wada un maahaane adan anugu hadees wax gaaroon kale waxaasaa lagaga gaashaaman karaa
marka haddaydan waxba ka qaban karin taagtiigan dagaal ee aad sheegtay inuu halis yahay ee ay isticmaalayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab sow ma habboonayn inaad uun ku ekaataan xarumihiina oo aadan tegin ee hoteelada iyo meelaha la midka ah meeshii la tusayo ama laisleeyay waxbaa la yeelaya waa la garanaya laakiin ogow meel walbaale lama joogi karo meel walba hodeel kasta looma lama gei karo ciidan iyaga xooggooda oo kor tegi kara ogow nin iyo laba iyo inama hubaysan iyo gaar iyo waxoogaa la geeyaa iyo dhowr dhowr la geeyaa in badan ma laha laakiin sidooda kale u hubaysan oo sidooda kale oo tegi karaa sidood meel walba u dhigsan ayaa la jooga laakiin waxaan ku leeyahay dagaalka gaadmada la yidhaha ee guriilaahi la yidhaha ee waxaan kuu sheegay inuu wakti qaato waa geligis meel kastoo dunida uu dhacaaba meel kastuu ka dhaco dagaalka guriilaahi uma og yaraa sidaas uma looma tirtiri karo sidaa looma celib goyn karo
dad aqoon u leh ammaanka oo aanu waraysanay waxay sheegeen in xagga sirdoonka kale aad ku liidatiin marka laga yimaado awoodaha kale ayna ugu wacan tahay idinkoo aanan dhex geli karin bulshada maadaama aad wadaan barnaamij shisheeye oo bulshada aanan ka gadmayn taas ma qabtaa anaaba kuu sheegata anaa huba waa gartay laba meelood bal laba meelood yantii laga hadlayey maxaa centrale wadalka centrale dhexe maantaasaa la weydiiyey maxaa dhiman waxaa dhiman waxaan ku yidhi aqoon baaris baarista awadahu markay wax dembiyada dhacaa qaarna waa laga horeynaana waa laga dabataya waa gartay kaas waa baaris baaristaas dad khabiira ku ah maan arag unugu ma arko taa waa inta wax kale lagu daday waa intaa laga shaqeeya ta labaadna waxa weeyaan yes cuuraanka waa intelligenceka wardoonka xuunaha iyaga ay leeyihiin ka sameeya haddaan la samaynin lagama adkaan karo waabso labada meelood waa labada meelood ee ugu muhiimsan ee dowladnimadu u baahan tahay ee u baahanyay lagula dagaalami karo ama lagula hortegi karo dagaalada noocan oo kale ah waa tahay hadda ma la dhihi karaa al-shabaab waxay la soo baxeen dardar hor leh maadaama maalmo isku dhow ay fuliyeen weeraro waaweyn sida weerarkii ka dhacay xarunta madaxtooyada ee baydhaba kan hotel maka almukarama central iyo weerarkii xalane ee kasii horeeyey
wallahi anugu kooxda garsoore maxkamadda sare ahaa inta badan laakiin waan arkaa iyas kan maka mukarama iyo baydhaba waan garanaya inay inay inay marka qaarkood dardarta marka qaarkood aamusaanbuaaa ugu dambayntii waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo halkee bay ku dambaysay xaaladda maxamed cumar cartaqaalib ra-iisul wasaare ku-xigeen oo ku dhaawacmay weerarkii hotel central halkeese dhaawiciisa loo qaaday ee lagu dabiibayaa iskadaas gudoomiye dawaal sheegin bay kamid tahay haddii xataa la sheegay anigu kuley waxba sheegi maayaan